waxa weeyaan maalimihii aan idinkala hadli jiray halkan oo aan idinka warrami jiray bishiiba wixii inoo qabsoomay waxyaalaha waaweyn aan qabsoomay waxaan doonayaa markaa ummadda soomaaliyeed halkan naga dacwanaysa inaan salaamo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa kale oo aan doonayaa inaan u mahadnaqo bahda saxaafadda oo mar walba diyaar u ah inay dadka soomaaliyeed gaadhsiiyaan wararka loo baahan yahay waxaanan kula talinayaa wixii saxa inay gaadhsiiyaan ma si fiican uga fikiraan waxa dadka loo sheegayo mas-uuliyaddaas mas-uuliyad weyn weeyaan ay qaadeen waa in dadka wax saxa loo sheego run ah waa ka baaraan degteen waa dee wada shaqadiina waa taqaanaa waxaa kale oo aan doonayaa inaan runtii halkan ka hambaliyeeyo dhallinyarada ciyaartooyga soomaaliyeed waryaalka soomaaliyeed oo maalmaha inagu soo foolle raundkii labaad ka ciyaari doono magaala burundi dalka burundi aada iyo aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dareenkaygu aad buu weyahay ma garanaysaa sida ay u muujiyeen inaan maafka weli ku naalo maafka inaan ku naalo siday muujiyeen waxay qayb ka tahay taasi in dalkani soo noqday bay qayb ka tahay in maanta horyaalkeennu dowladdii agagaarkeennu ka soo badiyeen ramkii labaadna lagaba yaabo inay kusoo guulaystaan ama ha ku guulaystaan kaa ugu dambeeya ama yaana ku guulaysanayn waxa weeye tallaabo aada iyo aada u weyn oo aan qaadnay aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana lahaa nasiib wanaagsan maanta markaa marba wixii joogaan idinka warramaa ishii hore ee dhammaatay ee bishii saddexaad ahayd dhammaadkeedii waxaan ka warramay saddex biloodlihii wixii noo qabsoomay bishii maarch wixii noo qabsoomay iyo saddex biloodlihii sanadka horraadkiisii wixii noo qabsoomay waxaan uga warramay taa waxayd waxa weeyaan heshiis baan ku jirnaa aada u weyn oo aada u qoto dheer heshiis aan dhibaatooyinka kaga baxayno adduunkuna inoogula falgalay inaan dhibaatooyinka ka baxno dhibaatooyinkan ka hadlayna waa garanaysaa mid dhaqaale mid sociala waa badan yihiin de dhibaatooyinka waddankeena ku jiraan dagaalo badan baa inagu furan anigu xagga dhaqaalaha haddaan ka warramana in dhaqaalihii sare loo soo qaado waxa weeyaan dee kow bay ka tahay horumarinta waddanka in dhaqaalaha sare loo soo qaado wax walba dhaqaalihii ku xidhayi marka anigu inta badan waxaan ka warramaya de waa uun dhaqaalaha weeye saddexdii bilood waxaan idiin sheegay heshiiskii aan la gallay beesha caalamka oo hormood ay ka yihiin hay-adda lacagta i m f ka laydhaah iyo baanka adduunka aan la gallay ee kasoo bilaamayay bishii may laba kun iyo toddobiyo tobankii oo ku dhammaan doona bishii may toddobadeeda yaa laba kun iyo sideed iyo tobanka halkaan maraynay saddexdii bilood ee sanadku dalowgiisa ayaan idinka warramay oo aada iyo aada tallaabo importana in la qaado loo baahnaa bishaa march afirkeedii waxyaalo badan oo layidhi waxaa sameeya ayaa aan imtixaankeeda gallay si ay u ogtihiin waana idinka warramay imtixaankaa markaa waxaan la gallay i m f ka ama hay-adda adduunka lacagta waxay markaa noo sheegeen inay aada ugu kalsoon yihiin aadna ugu faraxsan yihiin inaan tallaabooyinkii wixi aan la saxeexanay oo dhan aan buujinay taasoo ay ku jirtay dakhliga furdhintiisa ay mid ka ahayd waxyaalo fara badan oo kalena ay ku jireen aan idinka warramay bishan markaa waxay ahayd lafagurka arrintaasi iyo isultaagga item walba mid walba isultaaggiisa ayay bishan ahayd bishan saddex iyo tobankeedii ilaa saddex iyo labaatankeedii waa toban maalmood ayaa waxaan joognay washington d c annagoo dad badan oo dhinacyo badan ka wada ka socda xafiiska prime ministerka xafiiska madaxweynaha central banka wasaaradda maaliyadda guddida dhaqaalaha ee mxuuha cabinetka ama wasiirada annagoo dad badan oo dhinac walba ka socda oo anigu aan hogaaminayo yaan halkaa tagnay waxaan ka soo hadalay markaa waxaa noo qabsoomay sanadka yaan ka soo hadalnay tallaabooyin baan qaadaynaa waddaa soconaayo waddada halkaan marayna maanta ayaan ka soo hadalnay dad fara badan oo dhan way ka hadleen cid alle ciddii soomaaliya danaysa oo adduunyada inteeda badan ah gaar ahaana wadanada europeanska iyo america iyo canada iyo garanaysa wadanada carabta iyo hay-adaha ay leeyihiin ee lacagaha ku shaqale ayaa meesha isugu yimi saddex iyo tobankeedii ilaa sideed iyo tobankeedii waxaan anagu xil weyn iska saarnay inaan cid walba gooni ula kulanno americanka la kulanno europeanska wadan wadan ula kulanno ayaga oo wadanaana la kulanno iyagoo hay-adaana aan la kulanno ayaa quwadda saarnay waan la kulannay simple waxaan uga warramaynaa wixii lanooga baahnaa kaasuu haa halkaasaan soo gaarsiinay wixii lanooga baahnaa kaasuu haa ayadoo waxay warqaddii qoran tahay laysoo wada ogyahay ayaa haddana wax walba riboodkiisi aan haynayo waxaan leenahay wax walo lanooga baahnaaba halkaasaan marayna waxa taan lagu xigtaa markaa waxa weeye inaan waxaan idinka baryaynaa inaa noo hadashaan oo marka la ysku yimaado shirka weyn oo sagaaliyo tobankeedii dhacayay inaad noo hadashaan oo hadaad haddaad qanacsan tihiin ood ku qanacsan tihiin waxaan qabanay inaad caawimana siisaan in daynta lanaga cafiyaan rabnaa daynta lanaga cafiyayaan rabnaa waxaa kaloon rabnaa daynta cafinteedu inaanay sanad soo saara nala dhaafin baan rabnaa waxaan rabnaa imtixaanka ugu dambeeya ugu weyna in maanta lanoogu soo qoro labada bilood ee soo socda si aan si aan uga baxno jaamacaddaas haddii ilaahay idhaahdo sanadka soo socda waqtiga waqtigiisan ka baxno daynta lanaga cafiyo ayaan doonaynaa markaa cid walba kala hadalno waxaa kaloon doonaynaa inaad noo hadashaan oo aad tidhaahdaan labayo tobanka biloodee soo socda maadaama aan waddadii ku soo dhacnay oo si fiican ugu soo dhacnay maadaama aan nala garateen wixii lanooga baanaan ka soo baxnay maadaama aan muujinay inaan nahay dad mas-uula oo lagu kalsoonaan karo oo idinku qiraystaan riboodihiina sheegayaan inaad noo hadashaan oo aad tidhaahdaan dalka soomaaliya intaan cashuur dhaaf intaan la gaadhin dayn dhaafka dayn casarkii intaan la gaadhin waa in lacagaa loo furo lacago fara badan fara badan oo adduunyada hore loogu mariya ay naga xidhan waxay nooga xidhantahana waa laba arrimood wey midi waxa weeye dayn badan baa laynagu leeyahay deyntaana meel saaro weeye ta labaadna waxa weeyaan maamul wanaaggeenna isku soo wada duuba waa maamul wanaag baan ka soo qaadayna maamulkii oo aan wanaagsanayn intii hore oo dhan oo halka hagaajiyo halka hagaajiyo halka hagaajiyo halka hagaajiyo ay nagu adkay inaan hagaaji aynan hagaajino labadaa arrimood baa inaga hor taagnaa iyo siyaasado kale oo iyaguna ka kuwaasun dabada ku haya ayaa inaga hor taagnaa in lacagaha khafiifka ah laynoo furo ya laynoo furo marka qolo walba waxaan ku nidhi arrintaasaan idinka fadhina runtu waxay tahay waxa weeye in in jawigu isbedelay ayaa runa jawiguu isbedelay agga xagga positiveka isku bedelay waa runtu ay tahay in adduunyadu leedahay waxay indha arkayaan ayaa ay ka gooyaa soo maaha waxaad qabatay oo laysku taagay oo hareeraha laga fadhiistay oo laysla eegay oo dee caddaana oo biyo kama dhibcaana ayaa laysla arkay oo laleeya waxaa ma qabateen haa waa kan itus ka wey itus ay taabsi adduunku weeyaan le xaqiiqadu marka waxay tahay waxa weeye inay adduunyadu isku wada raacsan tahay muddo yaroo gaaban soomaalidu tenaraund inay sameeyeen se soo bedeleen ay si fiicanna waxu wadaan xaqiiqaduna waxay tahay waxa weeye odee riboodyadan aad ka arki doontaan in markaa soomaaliya mar hadday saa tahay la caawiyo in la caawiyo labada arrimood ee aan sheegnayba laynaga caawiyo in lacagaa laynoo furo in imtixaankii ugu dambeeyena labayo tobanka bilood aan qaadano sanadka soo socdana aan ka baxno jaamacadda oo aan dadka ilaahay ka mid noqono haddaan ku guulaysano taimka soo socota weyaan ayaa ayaa ayaa laysku raacay marka sagaal iyo tobankeedii markaa shirkii ugu weynaa round tableka la yidhaha ayaa laysugu yimi soomaaliya unbaa laga hadlayaa cid walo danaysaaba way timi ya dadaadu daneeya baa jira ya danaha soomaalida cid wal oo wax ku oola ama deyni nagu leh ama sida kaleba soomaaliya u danaynaysaa shirkaasay isugu timi waxaa ka hadlay aniga waxaa ka hadlay ingiriiska waxaa ka hadlay maraykanka waxaa ka hadlay weld banka waxaa ka hadlay african development bank cid alle ciddii wax danaynaysa oo dhan way ka hadashay annagu waxaan ka hadalay markaa siday caadadu tahay nimayo waxaad noo dirteen in ku heshiinay waa kan item item aan isku taagnay kaas saas waa saasaan nidhi kaas saas waa saasaan nidhi kaas saas waa saasaan nidhi proofkiina waa kan waxaa kaloo leena waxay proofkaasi imikun ma hayee horaan horaan usoo diray markhaatiga iyagu waxaa weeyaan hay-adda hay-adda lacagta adduunka weeyaan baan ku nidhi iyagana way hadleen markhaati baan furaynaa bay yidhahdeen inay nimankaasi wixii looga baahnaa ay bu- ay buujiyeen ya wixii looga baahnay inay buujiyeen ayaan markhaati ka nahay bay yidhahdeen marka waxaa la isla gartay in hore loo socdo in hore loo socdo labadii arrimood ee aan weydiinayni in wadadeedii lagu sii lagu lagu sii socdo wadadii deen cabsiga lagu sii socdo in layna siiyo imtixaan dambe oo ugu dambayna eeg hadda waxaan ka dhaadhicinaya waxa weye ila ogaanaysaan imtixaanadan la siinayaa mid innaga inoo gooniya maaha waa mid afrika side- shan iyo labaatan waddan ay soo mareen oo liitaan ay soo mareen ya ee wadanada qaarna waxay ku qaadataa innaga waa s- imtixaankii saddexaad baan maraynaa kii koobaad iyo kii labaad iyo kii sadde- kii saddexaad baan gelaynaa soo maha qaar baa dhowr iyo toban imtixaan gala oo dee haddaad gawra kasoo bixid waa lagu soo celinaya waa sidaa ardayda iskuullada ku jirtoo kale way kooraska haddaad daafi weydo waa lagugu soo celinaya waa lagugu soo celinaya marka inagu wakti uma hayn in laynoogu soo celiyo wakti laynoogu soo celiyo already twenty seven years baa inaga khasaaray toddobiyo labaatan wakti laynoogu soo celiyo imtixaan dambe ma rabno waxaan doonaynaa kaan qaadanaba inaan kasoo baxno kaan qaadanaba kasoo baxno marka wax inaga laynooga dan leeyahay maaha waxa weeye waxaye waxaye waxaa yeel hiblaayaa yeeshay qaanuun qoran oo cad weeyaan jid cad weeyaan oo la raacayo oo aan leexleex lahayn bugaa lagu eegaya bugaa lagu eegaya ama caddo ama madooma ciddaas ku taal kaasi waa kaa qaanuunkiisuna waa kaa kasoo baxay weeyaan ya marka wax inaga laynooga dan leeyahay olol imtixaanabada laga qaada maaha inagu waxaan doonaynaa wadanka ugu yar ilaa shan imtixaan ba laga qaaday markuu sideenaasoo kale aha ya laakiin inagu waxay ila ila ila tahay muuqatana in imtixaanka ugu dambeeya kan yahay ya leanna kii hore weynaa baan soo qaadanay mid weyn intaad qaadatoon bay cantuugadaadun bay ku xidhan tahay cantuugadaada haddaad marba yar qaadatona way ku dheeraan haddaad marba in badan qaadato oo tira waa qaban karayaa ya de waa waan qaban karaynaa ma aragta marka imtixaan inagu laynooga dan leeyahay ma aha waa mid adduunyadooda laga qaado waxa markaa imikaan kusoo heshiiyey waxa weeye kow in la- eh, muxuu ahaa hay-adaha caalamku inala shaqeeyaan ya inay inay capacity building waxa la yidhaahdo ama quwadeynta tamar eh, shaqa- shaqa- shaqaalaha iyo shaqada iyo laynaga caawiyo wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqale ma- financeka iyo lacagaha iyo arrimaha iyo maamul wanaagga in laga caawiyo laba in mashaariic la furo mashaariic in la furo oo mashaariicda timaado mashaariic lacaga lacaga fiican ku jiraan ay yimaadaan ya ayaa iyagana lagu talagalay mashaariicdaa bilowgeedu iminku bilaabmi doona haddii ilaha idhaahdo intaan ognahay waxa weeye eh, european unionka ya ama ururka eh, midooda yurub yurub ayaa ayaa kow ka ah african development banka eh, world banka ku jira african development bank aan weli eh, la had- eh, cilaaqaadka iyagu socdaa iyo sheekada ay socotaa islamic development banka ku jira marka in la furo yaa la isku raacay oo waxaa la yidhaha soft window daaqada fudud ya ee ee ee deeqda ah laynoo furo markii hore aan inoo furay in laynoo furo waxaa kaloo la isku raacay annaga iyo i m f ka la isku hayadaayo oo aan isla garanno kooskaan qaadanayno ya ama waxaa qaadanayna aan qaadanayno aan isla garanno waxaan isla garanaynaa haddaan la yidhaahdo wax yaroo hoosaan qaadanayna dee waktiga qaadan waxaa loo baahan yahay haddaan qaadanana oo ka soo baxnaa waxay noqonaysaa next year this time haddii ilahay dhaha in laynaga dhaafi doono deymaha kow marka eh, bishan soo socota ee labada cisho noogu hadhay may toddobadeeda waxaan isugu tegaynaa nairobi waxaan isla soo garanaynaa chapterkii hore inaan soo xidhno ah chapterkii hore inaan soo xidhno imtixaankii labaad ee s p q la odhanayay soo xidhno ka labaad qalinka ku duugno ka saddexaad kii saddexaad qalinka ku duugno koorsyadan qaadanaynana waan isla garanayo haddaan ka soo baxno waa koorsaska ugu dambeeya weeyaan ee imtixaanada la qaado si diinta lagaga cafiyo ya ayaa ayaa la qaadayaa Eh, imtixaanada waxaa ka mid ah arrimihii maamul wanaagga dowladda aan sii wad aan aan aan wadnay oo aan sii wadno ayaa ka mid ah waan idiisii sheegaya waxaa ka mid ah dalkani waa mide cashuurihiisu inay midoobaan ya gaariga kismaayilka soo dega iyo ka muqdisho kasoo dega iyo ka boosaaso kasoo dega ya inay isku cashuur noqdaan leanna haddii kale haddii kale wadano kala googooni ah ayaan dee noqonaynaa maarata inay isku mid noqdaan ya customka furdada waxa la yidhahda inta soo jira ee midna waa cashuur midna waa waa fiigii customka laga qaaday in la mideeyo baa ka mid a ya waxaa ka mid a inaan heshiis ku gaadhno ilan dalkeliya nahaye khayraadkeena iyo sida loo qaybsanayo ay kow ka tahay muxuuha kalluunka ya oo already meelo meelo fiican laga gaadhay ayaa ka mid a waxyaalo noocaasa ayaa ka mid a waxaa ka mid a in aan jiri karin qof mushaare ka qaato dalkan oo aan account lahayn farihiisuna aanay aan la qaadin simply waxaa loo baahan yahay waxawey baa laleeyahay qofkaad lacagta siinaysa ogow inuu isaga yahay ya qofkaad lacagta siinaysa inuu isaga yahay ama yada tahay ogow in badan baan taa soo qaaday oo dee shaqaalaha oo dhan baan samaynay wixii hadhayna inaad inaad soo dhammayso gaar ahaanna looga jeedo securitygeena ciidamada dalkeena afarta ah cid walba in mushaarkooda loogu qoro meeshooda inuu yimaadna adna la xaqiijiyo qofkii aan iman mushaarada laga gooyo ama su-aale la isweydiiyo adduunyada sida ku dhaqanta inaan ku dhaqanno qof loo mushaaro qaata inaanu jirin yah oo dhowr meelood oo double dipping waxaa la yidhaahdo sameeya inaanu jirin waxyaalaha noocaas oo kale ah ayaa laynooga baahan yahay marka waxaan kusoo heshiinay inaan isku inaan laynoo fududeeyo arrimaha noocaas oo kalea iskuguna tagno may bishan soo socota toddobadeeda ilaa saddex iyo tobankeeda annaga iyo hay-adda lacagta aan isku tagno halkaa waxaa kaloo aan isla garanay in lacagtii soomaaliya la daabaco la daabaco tallaabooyinka wixii laynooga baahnaa sidii lacagtaa loo daabici lahaana imtixaankii labaad ee s m p two loodhaya bay ku jireen waana fulfil garayna waa waa dhamaynay waxaa markaa la isla gartay in lacagta daabaceeda la soo dedejiyo waxaa kaloo la isla gartay lacagta daabaceeda ayaa qiima ya ya ayaa qiima leh yani waxaan ujeedaa lacagta si loo daabaco ayaa kharash kaaga baxaya ya waa waa la yaab inaan idiin sheego lacagtoo lasoo daabaco ayaa waxay naga baxaya koob iyo afartan milyan oo dollar yani si lacagtaadii loo soo daabaco waxaad u baahanta koob iyo afartan milyan koob iyo afartankii milyan inagu ma hayne halkii laga keeni lahaa ayaa dadaalkeeda lagu jiraa ugu jiraan qulooyinka doonaya inaan lacag samaysano taasina iyadana waa la isla gartay waxaan filaynaa markaa dhowaan lacagteedii inay soo noqoto ayaan filaynaa waxaanay noqonaysaa waxweyn tallaabooyinka waaweyn aan qaadanay ka mid tahay inay lacagteena soo noqoto oo aad shilin soomaaliya wax ku iibsato ya ayay ayay ka mid tahay taasina waa bushaarooyinka waaweyn ee in yar in yar baa waxu soo noqonayaani ay tahay inay inay usoo noqdaan waxaa kaloo aan doonayaa markaa inaan isha shaqadaha faraha badan leh dadii oo soomaaliyeed ee sharafta leh shaqadaha faraha badan leh ee lasoo qabtay ma ahayn wax wasaaradii qabatay wax hay-ad keliya qabatay dalka oo dhan baa isugu tegey dalka oo dhan baa isugu tegey hormoodka iyo madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu hormoodka idiin wasaaradahoo dhan baa isugu tegey waxaan idiin sheegayaa arrintaa imtixaanka ah sanadkii imarkayna soo dhaafay shirar badan baa jiro oo ma usbuucla ah toddobaadkiiba mar la qabto iyo qaar labadii wiigiba mar la qabto ayaa jira ajendaha muxuu ahaa kabinetka ama golaha wasiirada ajendaha khamiista waxaan u malaynayaa maalin aanu ku jirin s m p two maalin aanu ku jirin aana jirin prime ministerku wuxuu isku dayey maalin walo shir laleeyo khamiiseedba inuna belo arrintii ka waran s m p dalkay maraysa ajenda item bu ahaa ya shirka kale la qabto muxuu ahaa axadda ee golaha mxuuaha guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirada asagana ee guddoomiyo ra-isul wasaare ku-xigeenku asaguna maalin ku jirin in yareyd baan maranaya maalin aan ku jirin ra-isul wasaare ku-xigeenku yihahdo arrintii ha laga warramay sinjid halkay maraysa laba laba soo maaha halka iyaga wasaaradda maalin wal oo isniinaba agenda ay waxaan leenahay shir isaga u gaara s m p two u gaara maalin wal oo isniinaba halkaa la isugu yimaado warqadii leexadii lasoo qaado oo la tanka halkeen maraynaa kaasaan ku maraya maxay sidaa u tahay war arrintaa ka jawaaba oo dabeetana magaranaysa laga shaqeeyo dad dhan baa ka shaqaynayo isniin walba halkan wasaaradda intaan isugu nimaado aanu aanu aanu aanu la faguro waxa loo halka maraya ya labadii week ba mar waxa isku imanaya wasaaradaha ku shaqada oo dhan ay hormuudka iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka wasaaradda qorsheynta iyo dhowr wasaarado kale oo marmar u yeerano iyaguna ay ku jiraan ayaa labadii week ba mar isku imaada wasiirada wasiirada isku imaada iyo iyo technical people oo su'aalo weydiinaya arrintaas maxaa u baahday mid waliba date bay leedahay la qabtay la qabta tahay marka arriyada waxa ku muuqanaya waxa weeye inuu dalkani isku yimid meel ku socdo ayaa ku muuqanaya waxa kaloo ku muuqanaya waxa weeye haddii aan sidaas u wadno in isku nimaado saa ku wadno ya waxaynaan qaban karin inaan jirin ya waxaan naga qontaa innaga waxa weeye sanadkaas sanadkiisa haddii ilaara bisha bisheeda inaan fadhino miiska sidii laynooga daayay deynta laynooga daayay deymahaas waxyaalo badan ayaa inaga joojiyeen saan idinku sheega hore waxay naga joojinayaan dalka dhismihiisi bay naga joojinayaan waxyaalaha maanta laynooga baahan yahay kale waxaa ka mid ah in dakhligeenu sare u kaco mar walba waxay tahay dakhligu inuu sare u kaco condition ku xiran in wax laynoo furiyeen kale horta marka hore adigu lacagtaada urursa weeyaan dee ururin ma lagu jirayaa baa lays odhanayaa maarka waa lagu jirayaa ilaa heerka adduunku jooga aan gaadhno ya jeebkeena inta ku jirtaa la ogyahay inta muxuuha baycmushtarigeennu hayaa la ogyahay dhaqaalaheennu intuu yahay baa la ogyahay dhaqaalaheenna korintiisa halkuu joogaa la ogyahay therefore waxa la ogyahay waxa kaa bixi kara yaa la ogyahay labadii baa laisla eegayaa waad hoosaysaa baa lagu odhanaya ya waxaad ka sheeka sheekaa maa wax qoran oo mathematicala weeyaan oo la xisaabiyo ya marka laysku eego markaa dakhliga wadankaaga soo gaariya economiga iyo dhaqaalaha o dhan laysla eego iyo cashuurtaa soo ururiso inta ay ka tahay baa lagu sheegaya lagu odhanaya ulog you are not serious baa lagu odhan hore usoo kaco halkaa kaa waa soconnaa weli waa soconnaa laakiin in yar baan soconaa in yar marka dakhliga in la kordhiyo waa soconaysaa cid walow wax lagu leeyahay inay bixiso ayaa loo baahdaya dalku dhismi maayo haddii kale dalku dhismi maayo halka la doonayo in la gaadhana adduunka aan idinka warramo waxa weeye kharash wal oo dawladda ku baxayo inaad adigu jeebkaa ka bixiso ama mushaahada ha noqoto ama macalimiinta ha noqoto ama ciidamada ha noqoto ama laydka iyo biyaha ha noqoto wax wal oo dawladdan ku shaqayso ya waa inay jeebkaa ka bixiso waxa kale lagaa bixinaya deyntaad ku qaadan doonto deyntu waxa weeye laba boqoloo milyan baad qaadan oo deyna wax lagu dalka lagu kordhiya waa taa weeyaan laba boqoloo deynaad qaadan haddaana laba boqoloo deeqaba qaadanba laba boqoloo deeqa iyo laba boqoloo deynaad qaadan waa imse lix boqoloo milyan soo maaha one billion baad qaadan haafna deyn yahay deynaan interest lahayn weeye ya shan iyo toban sanana waxba lagaa qaadan grace period la yidhaho weeye wadooyin iyo iskuulle iyo jaamacadii waxbaad dhisi weliyada soo fatahay habayni ood hagaajini shan iyo toban sano dabadeed ayaad yaryar bixin soddon sanood bixin waxaan macnay wey marka taasi bixinteeduna waa inay gudaha ka timaado marka wax walba adaa isku qabee waa lagu fududaynaya adduunkii baa isku tegey lacag isku geeyey lacagii isku geeyey adduunka hore loogu marinayay ayaa loo khafiifiyey ma garata haddaad ka qaadan lahayd commercial bank meel yaalda waa waa lacag qaaliya noqonaysa laakiin lacag interestkeedu aada yaryahay oo boqolkiiba kow ka yaryahay yaa lagu siiyay shan iyo toban sano waxba ha bixin baa lagu hadday deyntahay weeyaan haddii kala laba deeqba inta hore oo dhan waa deeq taa lafteeda waxaa la qiyaasaya inkamkaagu intuu yahay waxa kusoo galaya intay yihiin baa la qiyaasaya hadduu intaa yahay deeq baa lagu siinaya ilaa halka aad soo gaadho deeq baa lagu siinaya adduunku deeqbu marka horeba meel kusoo gaadho ma ma iga rumayso one billion baa lagu siinaya lagu dhan waa deeq basuuladaad yaa arrimaha ku dhisa one billion halku gaadhi soomaaliya meel wel weyn meel weyn buu gaadhi laakiin waa inaan tubta ku dhacnaayo aan ishabaynaayo ya aan ishabaynaayo tubta ku dhacnaa ku dhacnaa wixii laynooga baahan yahay dadkoo dhan ba looga baahan yahay aan ansamayno now waxaan u malaynayaa aniga halkaasay iga dhan tahay ya waa idin salaamayaa su-aal iyo laba haddaa haysaan hay-ad muxua waa waa okay wey asalaamu calaykum suntaa soo ururiso inta ay ka tahay baa lagu sheegaya lagu odhanaya ulog you are not serious baa lagu odhan hore u soo kaco halkaa kaa waa soconnaa weli waa soconnaa laakiin in yar baan socnaa in yar markaa dakhliga in la kordhiyo waa soconaysaa cid walow wax lagu leeyahay inay bixiso ayaa loo baaday dalku dhismi maayo haddii kale dalku dalku dhismi maayo halka la doonayo in la gaadhana adduunka aan idinka warramo waxa weeye kharash wal oo dawladda ku baxayo inaad adigu jeebkaa ka bixiso ama mushaahada ha noqoto ama macalimiinta ha noqoto ama ciidamada ha noqoto ama laydka iyo biyaha ha noqoto wax wal oo dawladdan ku shaqayso ya waa inaad jeebkaa ka bixiso waxa kale lagaa bixinaya deyntaad ku qaadan doonto deyntu waxa weeye laba boqoloo milyan baad qaadan ودينا حلقو تلك لو كوريا وتاويا لو بقولوا دينا قادم حتى لو بقولوا ديقة وقادم لو بقولوا ديقة يا لو بقولوا دينا قادم وامس لح بقولوا من يسمع 1 بليون بالقادم ها ابن الدين هي دينا انترست لهين ويه يا شان iyo toban sanana waxa laga qaadan grace period la yiraahdo weeye wadooyin iyo iskuuleey jaamacad wax baad dhisi wariyada soo fatahaya habayni oo hagaajin shan iyo toban sano dabadeed ayaa yariyeen bixin soddon sano bixin waxaan macnay wey marka taasi bixinteeduna waa inay gudaha ka timaado marka wax walba adaa isku qabee waa lagu fududaynaya adduunkii baa isku tegey lacag isku geeyey lacagii isku geeyey adduunka hore loogu marinayay ayaa loo khafiifiyey magarad haddaad ka qaadan lahayd commercial bank meel yaalda waa waa lacag qaaliya noqonaysa laakiin lacag interestkeedu aada yaryahay oo boqolkiiba kow ka yaryahay yaa lagu sii shan iyo toban sano waxbaa bixin baa lagu hadday diintahay weyaan haddii kala oba deeqba inta hore oo dhan waa deeq taa lafteeda waxaa la qiyaasaya inkamkaagu intuu yahay waxa soo galaya intay yihiin baa la qiyaasayaa hadduu intaa yahay deeq baa lagu siin ilaa halkaa soo gaadho deeq baa lagu siinaya adduunku deequ marka horeba si meelku soo gaadho ma ma iga rumayso one billion baa lagu siin lagu dhan waa deeq mas-uuliyada diyaar arrimaha ku dhis one billion halku gaadhi soomaaliya meel weel weyn meel weyn buu gaadhi laakiin waa inaan tubta ku dhacnaayo aan ishabaynaayo ya aan ishabaynaayo tubta ku dhacdaa ku dhacnaa wixii lainooga baahan yahay dadkoo dhan ba looga baahan yahay aan aan samayno now waxaan u malaynayaa aniga halkaas ay iga dhan tahay ya waad salaamayaa su-aal iyo laba haddaa haysaan hay-ad muxua waa waa okay wey asalaamu calaykum naxar naxariis janno ilaahay ha siiyo beledweyne waxaa la yidhi weligii baa soo fatahay dhibaato weyn ku gaarsiiyey eeg hadda inaan sanad saddexdii sannadoodba sanad biyuhu naxaaqaan saddexdii sannadoodba sanadna abaar iyo naxaaqo wax la aqbali kara maaha waan iska fadhinaa ano waxaan qabanayna ma jiro waan iska fadhinaa adduunkana waxaa la yidhi haddaad iska fadhido waxba nejirka u daysoot ilaah aad u qabo ma qabanayo ya waxaa loo baahan yahay inaan inagu wax ka qabanno aad baan uga xumahay fatahaadaha dad fara badan ayaa ayaa ku ku dadaya adduunyaba belayba ayaa ayaa saak radio ka maqlayay waanu kacsaydeynaya insha allah tacaala deymaha iyo dhibaatada marka ka baxno webiga iyo biyihiisa waan waan iska habayn doonaa waa khayraad weeyaan dhibaatadii khayraadka ka timid weeye khayraadku maamul bay u baahan yihin iyo iyo magaranaysa iyo iyo habayn iyo maarayn bay u baahan yihiin insha allah tacaala waxbaan ka qaban doonaa abaarahan soo noqnoqdayna waxa weeyaan maanta webiga biyihiisa haddii la habeeyo abaar waxba waxba kaa qaadi mayso exampleka aan always aan u bixiya waxa weeye dalka tunis la yidhaha toban sanaa ku noolaa tunis tunisia waa galaan rooba ku diinba roob badan kuma doo wax yar baa ku daa laakiin haddana weligaa arrimaysi abaar baa dadka haysa ya yani habka ay biyahooda u maanaj gareeyeen mar haddii roobta aan dhibic ka halaabaysa ma jirto wadada gaariga buuxsamaysa imika halkan muqdishee dabeetana dhinaca looga baydayo taasay habeeyeen biyugu waa biyo biyahaasay habeeyeen dorob walba meel bay ku dhacaysaa waa lasoo sixeynayaa magaalada lasoo gelinaya alacabaya waa la habeynaya inagu waxaasi mushkiladdu waxa weeye roob hadduu daaya aqaladeynaynu geli markaan kasoo baxnana biyo way socdeen baday kale hadhow baa laodhanaya adduunyoy roobnaabaan haysadee biyo daaya baa waxba qabanaya ya marka insha allah waa soo toosi doonaa waa soo toosi doonaa inaan soo toosnaana loo baahan yahay intaan haadi waraabayna kala boogin inaan soo toosno ayaa loo baahan yahay waxaan u malaynayaa jidkiina ku taaganaa rajo weyn baan ka qabaa sababta somalilandna haynoo taallo ya waa arrin u baahan shaqo badan laakiin inta israacsan ee puntland xaggaa ugu xigto dee wadahadallaa socda wadahadadaa socdaa waxaan filayaaba in meelin laisla soo gaadhin wata annagu wasiiradayadu waan shirnaa ilaa afar jeer baan shirnaan malanaya sanadkiina dhaafay iminkana way noo qoondaysan tahay way noo qorshaysan tahay waxyaalaan ka wada hadlaynana inaan cashuuraheenna midayno wax dhibaato meesha ku jira ma jiriyo mana jiri karo hadday bidaquman yihiin waxaan isla garanay waxa weeye madaxduna isla garata madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaasha iyo madaxweyneheenna iyo prime ministerka isla garteen waxa weeye baahida loo qaban wax la mideeyo haddii la mideyn waayo ya dal kala daatay oo dhibaata haysa kuma noqonayna marka wax weyn oo reeli ku jira ma jiraan gaar ahaan markaad eegto in dadkan wax iibinaya dadkii soomaaliyeed u yihiin oo kaalka ka iibinaya inuu halkaana ka iibinaya meel walba dadkii unbaa jooga maarka anigu waxaan tegay abudabi meesha wax laga soo dhoofiyo dubay the same people dad kasta un baa soo dhoofiya wuxuu halkana keena halkana keena halkana keena iyaga laftoodana waan iswaafaqsannahay waan iswaafaqsannahay waxaan isku waafaqsannahay inuu dalkana dhismo u baahan yahay dhismaana qof walba intiisa yar inuu qabto ya ayaa loo baahan yahay dowladdu markaa waxay u baahan tahay inay sharcigii midayso sharci baan ayaa iminka socdaa sharciga dowladoodan baarlamaan keliyaan leenahay maarata baarlamaan keliya ayaan leenahay baarlamaanka wuxuu ansixiyo ya in la dhaqan geliyo oo la hirgeliyo waa laga maarma wey markaa dhibaato badan halgeega mayso ah ah maya dakhliga cashuurta iyo iyo lacagta daabacadeedu iskuma xidhna lacagta daabacadeedu waxay ku xidhan tahay dhaqaalaha guud ee wadanka bay ku xidhan tahay cashuurtuna waa qayb yar bay ka tahay oo dhaqaalaha wadanka lacagta wadanka dawladda soo gelaysa qaadideedu iyo badinteedu waxay lagama maarmaan u tahay horu socodka dawladda iyo dalka soomaaliya iyo u tahay marka lacagta waa la daabacayaa waxaana la daabacayaa in dhaqaalaheenu uu qaadi karo dhaqaalaheenu qaadi karo intaasoo biliyan dhaqaalaheenu qaadi karo y ayaa la daabacaya taa labadaa taa isku xidhan tan kale kordhintuna waxay tallaabo u tahay waxa weeye inaan inaga go-an tahay arrinta inaan hore u soconaa aan cashuurta ururno iska bixina kharashka iska bixino barba kharashkeena kharashkeena ma yaraado dakligeenu sare u kaco dakligeenu mar sare u kacba haddana aan magaranaysa waxqabadka badino oo aan ka korayn salary la bixiyo waxyaalo kale la bixin karo xataa la dhisi karo cusbitaallo iyo iskuulle iyo arrimo kale la dhisi jaamacadayo la dhisi karo oo aad sidaad u ogtahay budgetkii ugu dambeeyey aan bilownayba yaa markii ugu horreysay inaan lacag u qoondayno wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta aan u qoondayno sidaana ay kusii socoto markaa dakliga soo gelintu arrintaa waxay ku xidhan tahay dakliga lacagtuna dhaqaalahay ku xidhan tahay okay